barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah siddeed iyo labaatanka bisha maarso sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro wax ka barta jaamacadda ummadda faraceeda magaalada cabudwaaq safarku wuxuu ka bilowday mataqaanaa degmada dhuusamareeb wuxuuna ku soo gabagaboway isla degmadan hadda aan joogno cabudwaaq siaad og tahay jaamacadda ummadda waa wakaalad madax bannaan oo mataqaanaa waa jaamacadda keliya ee qaranka islamarkaasna faracan waa faraca keliya ee ku yaalla macnaha meel ka baxsan magaalada muqdisho
waxaanan barnaamijka ka marnayn kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
dalkan maraykanka tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid ee uu keeno cudursidaha karono ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo qof tiradan oo aad uga badan marka loo fiiriyo dalalka talyaaniga iyo shiinaha dadka xanuunka qaaday sida ay muujisay daraasad ay samaysay jaamacadda john hopkins tirada dadka uu soo ritay xanuunkan ayaa xalay gaartay boqol iyo kow kun oo qof hase yeeshee tirada dadka u dhintay gudaha maraykanka ayaa ah ku dhowaad kun iyo toddoba boqol taas oo aad uga yar tirada dadka u dhintay cudurka dalalka talyaaniga iyo shiinaha talyaaniga jimcihii shalay waxaa cudurka ugu dhintay dad gaaraya sagaal boqol sagaal iyo toban tiradaasi oo noqotay tii ugu badnayd oo maalin gudahood dalka talyaaniga ay dad ugu dhintaan coronavirus guud ahaan talyaaniga waxaa cudurka ugu dhintay sagaal kun hal boqol afar iyo soddon tan iyo intii uu bilowday sbain ayaa ku soo xigta oo jimcihii isna diiwaan geliyay dhimashadii ugu badnayd ee dadka uu dilay coronavirus taasoo gaartay toddoba boqol sagaal iyo lixdan qof dowladda shiinaha ayaa sabtida maanta ah soo wareysay inaysan jirin wax kiisas coronavirus ah oo gudaha dalkaasi lagu kala qaaday maalintii shalay ee jimcaha ahayd iyadoo ay hoos u dhaceen bay tiri kiisaska cusub ee dadka dalkaasi safarka uga imanaya dalalka shiinaha ka baxsan guddiga caafimaadka qaran ee shiinaha ayaa maantoo sabti ah sheegay in afar iyo konton kiis oo cusub oo jimcihii la xaqiijiyey ay dhammaan ahaayeen dad dibadda dalkaasi uga yimid laga bilaabo maanta oo sabti ah dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay si kumeel gaara u hakisay inay dalkaasi ku soo laabtaan ajaaniibta haysta sharciyada deganaanshaha shiinaha ama dadka haysta fiisaha dalkugalka dalkaasi xayiraadahan ayaa ku yimid walaaca ay shiinuhu ka qabto waxay beijing ugu yeertay kiisaska dalkaasi loo soo dhoofiyo kadib markii xayiraad guud oo dalkaasi shiinaha ay dowladdu ku soo rogtay ay faafitaanka cudurka coronavirus xakamaysay beijing ayaa sidoo kale ku amartay shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah inay si aad ah u dhimaan duulimaadyada caalamiga ah laga bilaabo maalinta beri ee axadda ah
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada caabudwaaq noogu soo diyaariyey waryaheena gobolada dhexe cabdiwaaxid macalim isxaaq
kale iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo idinkaga imaanaya degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud toddobaadkan waxaa barnaamijka marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doono guddoomiyaha ardada jaamacadda ummadda faraceeda galmudug faarax cabdulla xasan iyo xabse cumar boonge labaduba waxa ay ka mid yihiin ardada jaamacadda ummadda faraceeda galmudug waxa ay dhowaan safar ku tageen qaybo ka mida deegaanada galmudug waxa ay barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da uga warbixiyeen muhiimadda safarkooda uu xambaarsanaa
mudane cabdiwahaab waa kaaga mahad celinayaa booqashadan iyo waraysigan adiga iyo bahda v o e da dhammaantood waa uga mahad celinayaa booqashadan hadii aan kaaga warramo safarkaas tabliiqa tacliinta wuxuu ahaa safar dee taariikhiya oo aynu ku tagnay dhammaan gobolada degmooyinka iyo deegaanada galmudug oo macnaha ay ka jirto iskuul sare oo laga qalinjabinayo maanta safarku wuxuu ka bilowday mataqaanaa degmada dhuusamareeb wuxuuna kusoo gabagabooy isla degmadan hadda aan joogno caabudwaaq marka muhiimadiisu waxay ahayd ardaydu markii arday layahay waxaa la rabaa cilmiga aad baranayso inaad dadka ku dhex celiso siaad ogtahay jaamacadda ummadda waa wakaalad madax bannaan oo mataqaanaa waa jaamacadda keliya ee qaranka islamarkaasna faracan waa faraca keliya ee ku yaalla macnaha meel ka baxsan magaalada muqdisho marka sidii loo furay faracan sanadii k ilaa hadda waxaan dareemaynay in ay u jiro gaab faraca maadaama reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u wada furan yahay haddana khaasatan reer galmudug lagu magacaayo faraca in markaan samaynay xog waxaan ogaanay sagaashan boqolkiiba in ka badan inay yihiin ardayda reer caawuda dhiganaysa marka xog baan baarnay markaan xogtii raadinay waxaa noo soo baxday natiijo natiijadii noo soo baxday waxay noqotay sababta aysan ardaydaan u imaanayn maadaama aan anaguna guddiga ardayda oon awood iska saarnay in sababta aan helnay ah ay tahay inaan xog fara badan lahay marka kow waxay ahayd safarkaas wuxuu daarnaa inaan xogta gaarsiino oo jaamacadda ummadda halkaas inan kaga furanta ma ka warqabtaan aan raahno oo aan ogeysiino laba wuxuu ahaa de isdhexgalka mataqaanaa maanta intoo loo baahan yahay iyo isu furanka deegaanada saddex waxaa jirta mataqaanaa siaad og tahayba isbaaro qalbiga ah oo dadka isaga kala dhex jirta iyo deegaanada marka ayadana inay tahay wax dadku iska dhaadhiciyeen oo anagu aan tusaale u noqono inaan meel walba tagno markaa safarkana intaasoo dhan mudaarnaa dhammaantoodna si wanaagsan bay kusoo dhammaadeen muhiimaddana intaasay ahayd walaalmacaan
inta badan dadku marka ay dhammeeyaan ardada markay dhammaysato dugsiyada sare waxaa ka hor yimaada caqabado dhinaca dhaqaalaha oo ay ku sii wadi lahaayeen heerka waxbarashada marka jaamacadda ummadda faraceeda galmudug cabud waqaa dadka ugu yeerayseen ma waxaa jiray in ardada ballanqaadyo u samaynaysaan in waxbarashadu ay si bilaasho tahay mise ardada arinta maamulaysa oo ka tabarucaadaysa waa mahadsantaa waa su-aal muhiima horta sida sida caadiga jaamacadda miisaaniyadeeda dowladda bixisa waa iska bilaash ayadu marka qarankii ummadda soomaali qarankeedii qarankiibaa ooga dhigay bilaash annagu kamaanaa dhigin sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay transportation macnaha bas bay leedahay oo transportationka waa free iyo safarka gurigiisa qofkii laga qaaday waxaa la geynayaa waa hadduu caawdaaq joogo gurigiisa laga qaada waxa la geyna jaamacadda meelo stationka basu isaagu leeyahay wuu tagaya halkaas tagaya laga qaada taas waa halkaa marka su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiima waana marka horena midaan ka baaraan degnay intaan halkan ka bixin oo ahayd dadka deegaanku inay ballan qaadeen ardayda uga imaanaysa mataqaanaa deegaanada kale ee galmudug in aynugu kalsooni geliyeen in loo diyaarinayo qaarkoodna looba diyaariyeyba guryaha ay degi lahaayeen oo ardaygu markuu halkan yimaado dugsiga sare ka soo baxo oo imtixaanka dowladdu ku baaso waxaa jirta jaamacaddu imtixaan ay qaado imtixaankaas marka ardaygii kuliyaddu raba hela oo tusaale ahaan ka yimaada ama dhuusamareeb ama guuraceel ama cadaado ama meel ka baxsan ee sanadkan fursad in naloo furay annaga ka arday ahaan aan niri tabliiqaas tacliinta loo kaabo dadka deegaanka inay ballan qaadaan mataqaanaaba marka kalsooniya haysanee ah in dadka guryo ardayda meesha sanadkan qualify noqota oo u soo baxda in guryihii laga tabaruco marka haddii guryihii laga tabarucay dowladdiina ka tabarucday mataqaanaa waxbarashadii iyo baskii qaadi lahaa waxaan u malaynaa waxa soo haray waa noloshii qofka ku noolan lahaa iyo waxyaabihii lamidkaa taasna hadduu gurigiisa joogo waa looga baahnaan lahaa marka intaas unbaa soo haraysa intaasna de dadka soomaali weeyo marti soorkii qofkii maanta aan heli karin oo ardayo xataa taa aan heli karin marka guri la siiyo anuu ila noolaana wuxuu la noolaana walaashaydan kala nala joogto qof kaloo la nool marka wax weyn maa waxaas marka waa intaas waa muhiimad hadda ma jiraan marka arday qaybo ka mida deegaanada galmudug ka timid oo hadda cabuud waa ku sugan oo jaamacadda nasiib u yeeshay inay dhigtaan soo qaatay tegitaankiinnii iyo tabliiqintiinniiba waa mahadsan tahay horta waxaan samaynay barnaamijku wuxuu ahaa bishii februaayo iyo ahayd aan noo qabsoomay haddana waxaa lagu sheegaa bishii maars bishii bishii xigta waa saad og tahay ardayda foonfoorada weli may qalin jabinin imtixaanka dawliga ahaa u diyaargaroobayaan ilaahay u fududeeyo bishaan abriil iyay galayaan jaamacaddu marka markii wixii loo gaaro juun iyo julaay iyo waxay furaysaa mataqaanaa in lasoo abalagareeyo registrationka ay furaysaa marka markaas kadib qofkii intriga soo qaato oo soo abalagareeya jaamacadda waayo uun maahane ardaydii hadda ardayna soo raacaysa may jirin laakiin annaga kolley waajibaadkii hadda ardada ayuu saaran yahay meesha joogaanba ayagunba waajibaadka saaran yahay annaga waa naga dhaca mar haddaan gaarsiin at least waajibaadka holna fuulaya waa maxay kii yimaada inaan mataqaanaa u fududayno weli mataqaanaa ballanqaadida ayaga ahaa iyo habka uu kusoo abalaagareyn lahaa laftigoodii aan u fududayno waxaa jirta meele aan ku xiriirno oo whatsapp oo dhammaan ardaydaas reer galmudug oo dhan ay ku jiraan marka meelahaas ayaka ayaan waxaan u dhignaa wax alaale wixii information oo jaamacadda ayaan u dhignaa marka su-aalo u baahnaayaan halkaasay ka helaan hadda cabud waa dhalinyaro badana ku dhaqan qiyaas ahaan ardada jaamacadda dhigata ee aada ardada ah ee dhallinyarada iyo markaad isbarbardhig ku samaysid dhallinyarada sida caadiga magaalada u joogta ma jiraan dhallinyaro fursad u heli karay inay waxbartaan oo aan ka faa'iidaysan actually way jiraan saad ogtahayba niyow waxyaaba waxaa iska jira dadka maankooda isaga dahaaran oo ah inay safar isaga jiro sida caadiga waagi hore waxaa caadi ahaan jirtay meesha keliya waxbarashada burburka kadib iyo xitaa waagi dowlad jirtaba loo aadi jiray tacliinta sare waxay ahaan jirtay magaalada muqdisho marka burburka kadibna magaalada muqdisho ayaa jaamacadihii ka samaysneen marka waxaa wax caadiya noqotay in ardaygu meeluu joogaba ama caawda ka jooga ama meel kasta ha jooga uusa iimaansan jaamacadda ka furan ama tacliinta sare ka furan oo muqdisho aado sida caadigana dhacda ardaydu sida caadiga qof markuu dhalinyaraya wuxuu iska jecelyahay meeshiisa hadduu dugsi sare ku dhamay inuu meel kale aado marka taasna caqabaday leedahay maybe hadda caqabada inaad wadi waa ka hadli doonaa laakiin way jiraan ardayda maaracaha arrintaas ayada ah oo reer galmudug saamaynaysa kuwa reer cawdaaqna way saamaynaysa oo arday badanoo reer cawdaaqaha tagtay kuwa badanaa inta jaamacada bareefada ku biiray haddana dib usoo laabtay jaamacaddu sanadkii dambe ogaaday inay macnaha muhiim u ahayd in deegaankooda ay wax ka bartaan marka because markuu qofka tago waxyaaba badan aan kusoo laabanaya insha allah waa ka hadli doonaa laakiin ayagana saas waay
aduu iisoo koobaya dhallinyaradii iyo safarkii aad bixiseen maxaa caqabada oo aad kala soo kulanteen ama idin soo wajahay maadaama dhul dheer oo horay iinan u tegin qaarkiin aad u tagteen
waa mahadsan tahay horta aan ku warramee meel noo dhiman oo galmuduga ma jirto cirifkan waxaan ka tagnay laamiga gouracaal xagga kalena gaalkacayo dhinaca kale waxaan ka tagnay hobyo ilaa balanbal marka waxaad arkaysa inaan meel walba soo taabanay ha meelaha marka aan la tegi karo markaas aan acceska u lahayn ayaan ka hadlayna inta xorta ah waan tagnay marka dadka aan la kulannay caqabado caqabadu iska jiraan caqabadu marka dhowr nooc u kala baxaan mar waa ii sheeg safarka markaad soconaysid meelaha qaarkood waxaa dhacaysa in wadada kaa lunto mararka qaarkood darawalka meelaha qaarkood aan marayn waxaa dhacaysa inaan darawalka wadooyin uusa aqoon iyo waxyaaba lamida taas waa caqabada safarka iyo mataqaanaa wadooyinka meelaha lamidka laakiin sida kale deegaan walbo aan tagayno waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka soomaaliyeed siday u qiimo badan yihiin deegaanka marka aan tegayno tusaalahaan waxa laga yaabaa inaan sii sheegin inaan meeshaas tagayno laakiin aan la xiriirno kulamada waxbarashada oo kale waxaa laga yaabaa dadka oo dhan oo noo diyaara anaa madax waxbarashada aan la xiriirnay laakiin ururadii dhallinyarada hooyooyinkii maamulkii degmada ee mataqaanaa cudurba noo diyaara inaan u tagno marka actual waxaan dhihi karnaa waxaan loo soo dhoweeyey si hab maamuus sare leh oo aan filayo madaxda qaarkeedba inaan loo soo dhoweynin macnaha Ma- ma jiro ca- macnaha caqabad halkaa naga qabsatay ma jirin Een, sida kale dhaqaalaha oo kale waa nalaka fududeynayay Ee, waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo walaalaheena Mandeq- mandeq foundation la yidhaahdo oo ka aasaasan mataqaana mareykanka oo alaaba jaamacadda ummadda farceedan caawiya Een, yaa mataqaana naga fududeynaya transportationka iyo waxyaabaha lamidka ah.
aada masantahay jazaak allahu khayran
xabse cumar bonge v o a kusoo dhowow waxaad qayb ka ahayd ee, safarkii ee, ay ardada ay ku tageen deegaana ka tirsan galmudug bal safarkaa muhiimadiisa Ee, aada u mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq ee, adiga iyo bahda v o a ee, waa dhowahay Ee, safarkii aan indhoweyd ku maraynay deegaanada galmudug ee, aan ugu magac darnay tabliiqii tacliinta Ee, waxaa jiray waxyaabo aad u fara badan oo na soo jiitay oo ay ka mid ahaayeen in ardaydii iyo ujeedkii aan u tagnay meelaha oo ardayda ahayd ee dugsiyada sare in mataqaanaa ay ayna dhahaan mataqaanaa jaamacaddii kama warqabna inay meeshii ku taallo oo marka aan u sheegnana ay soo dhaweeyaan oo ay naga ballanqaadayeen in jaamacaddii ay imaanayaan si ay u noqdaan arday qaramaysan oo jaamacadda qaranka ka soo baxdo waxay u ahaayeen waxyaabihii aadka noo tacajabiyey macnaha markii aan baxaynay ma aanaa haysan macnaha een, saadaal intaa la egin saas- sidaasna loo soo dhaweynayo mataqaan barnaamijka aan wadno sidaa loogu faraxsan yahay ardaydu ay mataqaanaa say ugu dhiiranayaan marka waxyaabihii aan isdhihi karo mataqaanaa way soo dhaweeyeen ee, wayna soo jiiteen mataqaanaa aniga iyo bahdii safarkan igu wehelisayba ee, bay ka mid ahaayeen mataqaan oo aadka noo taabtay in ardaydii ay naga ballanqaadan in jaamacadda ay imaanayaan ee, ay naga wareystaan deegaanka ee sida loogu noolaan karo waxyaabo badan ayna weydiiyaan dadka reer miduga ah iyo dadka mataqaan goboladan dhexe ku nool intaba waxa dhawa dad juniors oo maskax badan oo caqli badan marka ayagoo ardaydu arday ay yaryar oo dugsi sare hadda ka baxaaya ay yihiin ay waxayna weydiinayeen mataqaan deegaanka sida ula qabsan karnaa adaptationkiisa ee, ka waran cimilada ee, mataqaan waxyaabo badan ayna weydiinayeen marka waxay ahayd ee, safar aan dhihi kara annaguna waayo aragnimaan kasoo siyaadsanay ee, ayaga laftigoodana waxaan gaarsiinay ee, in jaamacaddii halkaa ka furantay oo ujeedkii ugu weynaa ee safarkan aan u galnay ay ahayd muhiimadda marka ay ee, jaamacadda ummadda leedahay ee, farceeda galmudug oo aad ardada inta safar caynka aad gasheen ardadii aad ula kulanteen oo aad ugu soo tabliiqinaysaan maxay ahayd Ee, waad garan kadhaa marka ardaygu jaamacad barayfada uu dhiganayo iyo marka jaamacadda qaranka uu dhiganayo waxay ku kala duwan tahay waxaad noqonaysaa qof qaran ah ee, waxaad noqonaysaa qof mataqaana jinsiyadiisa qarannimadiisa iyo waxyaabahaasoo dhan matalaya Ee, sidoo kale ee, waxyaabaha mataqaana aan- aan- ardada aan ku dhiirigelinayna waxay ka mid ahay maadaama dadka waalidka ay naga soo bixiyeen ee, f- marka laga soo bilaabo mataqaan galaaska naasariga ugu hooseeya ilaa galaaska dugsiga sare inaan kaga faa'iidaysan jaamacaddiyo free ah ee mataqaanaa transportation iyo waxyaabahan lagaa rabinin dadkii deegaanka mataqaanaa ay ay waxyaabahaas ay ka ballanqaadeen ee, guryeyntii iyo waxyaabahaas inay waalidka culays ka dulqaadaan ee jaamacadda qaranka ay dhigtaan si kale haddii la dhahana jaamacaddii mataqaanaa aan noqono dadkii maadaama aan haysteedka u horreeya oo la keenay inaan si fiican aga faa'iidaysano oo aan muujino in baahida jaamacaddu ay deegaanada ka- xitaa isteedyada kale ay u baahan yihiin oo aan ku dhegno oo mataqaanaa waxyaabihii waxay ahaayeen ayagoo laftigooda oo aan- aan aadka ardayda ugu dhiirigelinaynin inkastoo ee, la yiraahdo gabar waxbaratay waa bulsho ee, hooyo waxbaratay waa bulsho dhan qof haygi kara Ee, haddana soomaalida dhexdeeda waxaa ka jira caqabada ee, si aada loogu liida barashada ama waxbarashada inay aadaan hablaha marka ee, cabud waa jaamacadeeda ardada dhigata gabdhahu ee, ma yihiin ee, halkii la rabay oo ma ku badan yihiin mise weli waxaa jira ee, nusqaan dhinaca ee, gabdhaha waxbarashada ah?
Ee, normally waxaa is dhihi karaa ee, mataqaanaa meel percentage fiican ay joogaan percentagekii la jooga way ka sarreysaa hadda ardayda jaamacadda dhigata ka gabdha ahaan Ee, anaguna inta badan waa ku dhiirigelinaa in gabdhuhu mataqaan marka dugsiga sare laga soo baxaya gabdhuhu wiilasha way leegin laakiin waxay dharoob ood gareeyaan inta jaamacadda ee u dhaxaysa gaabkaas ay ka faa'iidaystaan oo hadday guursanayaan oo kale haddii waxyaabo kale ay samaysanayaan oo kale ay inta badan kaga baxaan marka ee, percentage fiicana jaamacadda dhigta ee, gabdhuhu gabdhuhuna mataqaan waa bulshada lafdhabarteeda waxaa halkan kaga faa'iidaysanaya in mataqaanaa gabdhaha ay waxbarashada ku dadaalaan si waxaan ognahay in mujtamacii iftiinkiisa yihiin tooshkiisa yihiin nalkiisa ay yihiin inay waxbarashadii ku dadaalaan si mataqaanaa mujtamac horumarsan hooyo mataqaanaa ilmaheeda guriga kasoo barbaariso oo kasoo tarbiyeysa loo helo in mataqaanaa ay ka faa'iidaystaan inay waxbarashada sii wadaan waxaa ognahay in gabdhuhu ay jaamacaddana dhigan karaan guursanna karaan waxyaabaha kalena ay isku wadi karaan in dugsiyada sare nambar badanaa kasoo baxaa dhaatooyin badanoo lasoo aruuriyaa jiray inay kaga faa'iidaystaan sida wiilasha ay ka faa'iidaysanayaan gabdhaha intaasna waan kaga faa'iidaysanayaa in gabdhuhu ay jaamacadda yimaadaan deegaanadii aad tagteen ma jireen waxyaaba aad ku aragteen oo ah haddii ay noqon lahayd in waxbarashada deegaana qaarkood aan laga danaynaynin oo aan iskool ka jirin markaana ay dad badan ama caruur badan oo u baahan inay waxbartaan ay ku nool yihiin ha of course way jireen deegaanada waxaa jiray mataqaana magaalooyin qaar waxaa jiray nambarka xitaa ka baxaya ay aad u fara badan yihiin oo aan qaadan weyn oo aan islahayn nambarkan way ka yar yihiin meelaha qaar waxaa jiray inaysan balahayn dugsi sare iyo dugsi dhexaba midna aysan lahayn waxaa ka mid ahayd magaalada hobyo godan la oran jiray xarunta ganacsiga dowlad goboleedka la yiri hobyo waxay ka mid ahayd meelaha aan dugsiga sarena lahayn dugsiga dhexana lahayn waxaa ugu sarreeyay galaaska toddobaad laba maalmood oon joognay oo safarkanaga ugu badnaa meelaha kale hal habeen iyo maalin aan ka shaqaynayna aan joogaynay laakiin hubyo laba habeen iyo laba maalmood aan joognay sababteena waxay ahayd inaan dadka baraarujino in la sameeyo in waxbarashadii ay kor u qaadaan marka hubyo waxay ka mid ahayd meelaha aan dugsiyada sare lahayn mataqaan annaguna aan juhdi iyo dadaal gelinay in la kulanno mataqaan d o ga degmada bahda waxbarashada ka shaqaysa waxyaabahaasoo dhan aan u sheegnay in loo sameeyo maadaama degmadu ay degmo qadiimiya tahay xarunta ganacsiga dowlad goboleedkan ay tahay meel aada u qurux badana jawiga iyo nolosheeduna aada macaanta ay tahay in loo sameeyo waxbarashadii oo lagu baraarujiyo ma idinla qaateen in waxbarasho halkaas dugsiyadii sare dugsigii dhexe laga hirgeliyo
markii aan arintan kala hadlaynay dadka reer hobyo oo meeshaas degan iskudayo ayaga laftigooda ay wadeena jirta annagana noo fududaysay inaan ayaga kala hadalno inay waxbarashada sii siyaadiyaan kalaaska koobaad ilaa kalaaska toddobaada ka jirtay nidaamkaas iskuulka ahaan wuu dhisnaa waxaa macnaha noo fududaatay inaa mataqaan guddiga waalidiintaoo kale district officerkii waxyaabahaas oo dhan aan aan kala hadalno marka waxay ahayd waynala qaateen wayna soo dhaweeyeen ayaguna waxay noo sheegeen in sanad labadii sano u dambeysay ay dadaal wadaan ilaa galaaskan toddobaad ilaa galaas koobaadna ay mataqaan dadaal ku keeneen ayna sii wadeen siina laba jibaarayaan kalsoonida aad ku qabtaan ardada aad ugu yeeraysaan inay yimaadaan jaamacadda ummadda faraceeda cabudwaq galmudug deegaanada kale galmudug ku imaanaysa kalsoonida aad ku qabtaan in deegaanada ama degmada cabudwaq ay uga hirgeliyaan ballanqaadyada aad u samaynaysaan oo dadku ay idiin ballanqaadeen intay leegtaha wallaahi aaday u fiican tahay sababta waxay tahay dadka deegaankan umaana baranin in mataqaanaa ay waxay ballan qaadeen ay bixin waayaan si mataqaan deegaankii anaga laftiganagu waad aragto marka caabud waaqa maqasho dhallinyaradu waxay ku dhahaan inta badan xaruntii dhaqanka iyo tacliinta si magacaas tacliinta loo hirgeliyo degmaduna ay magacaas u qaadato waxaan isku taxallujinaynaa in dadka deegaanada nooga imaanaya oo jaamacadda laajligeed u imaanaya in si fiican loo soo dhoweeyo guryaha ay degi lahaayeen laga mataqaanaa laga fududeeyo waxyaabaha mataqaanaa ay u baahan yihiin in laga fududeeyo waxaa ka mid ahayd in ardaydu noo sheegaya mararkan la kulmaynay in ay farxad u tahay arday jaamacaddii ka socda oo markay biri caabud waqiimaad ay la xiriiri karaan si deegaankii waxaas ay adaptation loo sii sameeyeen inay helaan marka waxay ka mid ahayd waxyaabihii aan guusha ka soo gaarnay waana barsentage fiican aan ka qabnaa in deegaanka si fiican loogu soo dhaweeyo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e-da anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid a mar kale dib ugu kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waatahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa noo soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xidhiirka kubadda cagta ingiriiska guddiga horyaalka koowaad ee bremier leaga iyo ururka mideeye ciyaartooyda xirfadlayaasha kubadda cagta ee ingiriiska ayaa war jimcihii ay si wada jir ah u soo saareen ku sheegay in bahda kubadda cagta ay fishaan go'aan ay qaadashadiisu adag tahay horyaalka ingiriiska ayaa qorshuhu ahaa in la isu soo laabto oo uu dib u bilowdo soddonka bisha abril hase yeeshee sababo la xiriira cudursadaha coronavirus oo weli faraba-an ku haya britain ayay u muuqataa in toddobaadyada soo socda lagu dhawaaqi doono in bil kale dib loo dhigo go-aanka ay ururadani jimcihii sheegeen inay qaadan doonaan ayay wararku sheegayaan inay u badan tahay inuu noqon doono in gebi ahaanba lasoo afjaro xilli ciyaareedka horyaalka ingiriiska laakiin faahfaahinta kooxda koobka la siin doono kooxaha aadi doona tartamada yurub iyo kuwa u dhaadhici doona horyaalka labaad ayaana la ogeyn dalka talyaanigana gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gabriel garavina ayaa xalay sheegay in aysan haba yaraatee ku fikirayn in ay sidan ku dhammeeyaan horyaalka seeriya-aada balse ka dhawaajiyey inay wadaan qorshe ay mushaarka uga dhimayaan ciyaartoyda kubadda cagta kooxaha kubadda cagta ayaa waxaa la soo dirsay dhaqaale xumo maadaama coronavirus dartiis loo joojiyey ciyaarihii kubadda cagta qaar ka mid ah ciyaartoyda u safta kooxaha waaweyn sida yuventus milan inter iyo roma ayaa mushaarkoodu uu isbuucii kor u dhaafaya boqol kun oo yuuro taas oo dhaawac dhaqaale hadda ku ah kooxaha ugu dambeyntiina wararka la xiriira saameynta uu ciyaartoyda kubadda cagta yurub ku yeeshay coronavirus macalinka kooxda chelsea ee dalka ingiriiska frank lambard ayaa sheegay in laacibka garabka uga ciyaara kooxdiisa calam hudson oday uu si buuxda uga soo raystay coronavirus kadib markii uu cudurka uu ku dhacay bilowgii bishan laacibkani u dhashay dalka ingiriiska ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ciyaartoyda kubadda cagta ee horyaalka ingiriiska ee qaada cudurka covid waxaa isna khamiistii inuu xanuunkani ka bogsaday iclaamiyey tababaraha kooxda arsenal michael arteta gabagabadiina xidiga kooxda yuventus paolo debala ayaa markii ugu horeysay faahfaahiyey sida uu dareemayo hadda kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee kooxda yuventus ka tirsan ee uu haleelo cudursidaha corono debala ayaa sheegay in ay ku adkaatay inuu neefsado sidoo kalena uu dareemay xumad iyo xanuun kaga dhacay murqaha wuxuu sheegay inuu hadda ka soo bogsanayo coronavirus islamarkaana uu bilaabay inuu tababar sameeyo dhegaystayaal wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa haatanna aanu jalleecno kaalmihii heesaha waxaana idinku soo maqan heestii xoodaamo iyo fanaanka cabdi tahliil warsamo
ama xalin fadhiyaado la xanaanin jiraado aduuntay feedha sida faras xullaalo aan xaalu faraago nugaal xayska daaqo baruu dabaar ku xodmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo duntay feedha karugu xardhoo
dhegaystayaal heestaasi uu ku luuqaynayo fanaanka cabdi tahliil warsame ayaanu ku soo xelaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira cudursiidaha coronavirus idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana waxaa inaga saaciday bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo ore loo xambaaro dhog ogaale fuulo oo xuufta boodada xawaarada layaabo oo xuufta boodada xawaarada layaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba nahaaga dhigaba isoodaye xadankoodaye